dadka ku nool deegaanka Gooweyn ee waqooyiga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa kuwa intooda badan ay noloshoodu ku tiirsan tahay dhaqashada xoolaha nool tabcashada beeraha iyo kalluumaysiga beeraleyda iyo xoolo dhaqatada deegaanka Gooweyn waxaa saameyn lixaad leh ku yeeshay abaarihii iyo fatahaadihii dhowrkii sane ee lasoo dhaafay dalka ku dhuftay kuwaas oo qoysas badan ka galaaftay xoolihii ay dhaqan jireen noloshooduna ku tiirsanayd sidoo kalena burbur xoog leh u geystay wax soo saarka beeraha qaar ka mid ah haweenka beeraleyda iyo xoolo dhaqatada ah ee ku nool deegaanka gooweyn ayaa ka hadlay sida fatahaadihii iyo abaaruhu ay u saameeyeen tacabka beeraha iyo xoolaha iyagoona sheegay in hoosu dhac weyn uu ku yimid wax soo saarka beeraha sidoo kalena qoysas badan oo xoolo dhaqato ahaa ay xoolahoodii ku waayeen abaarihii iyo fatahaadihii dhacay waxayna intaasi ku dareen in dhaqaalihii ay heli jireen uu haatan yahay mid aada hoos ugu dhacay maadaama meesha ay ka baxeen xoolihii ay dhaqan jireen sidoo kalena hoosu dhac weyn uu ku yimid wax soo saarka dalagyadii ay tabcan jireen waxa ay codsadeen in la caawiyo oo la garab istaago si ay kor ugu qaadaan wax soo saarka beerahooda iyo dhaqashada xoolaha haa dhaqaal xumo dhaqaal xumo waxba ma wahaasanbo geley iyo digir iyo bocor iyo waxaas inyaayn iyo waxaasan tabcan tabcan jirnay hadda da wixii ma wahaasana soo ma aha da wixii aan ku tabcan lahayn ma wahaasanabo ilaaha manolo og biyaa gale biyo oo biyo madow oo wasaq eh aa galeen ilmaha hadda qaar hadda meeshay qaar ku dhinteen waxa ahaasana mala qaarno aboon waaye waxaa saameeya biyaha biyaha oo soo fakinayana saameeyey roob iyo aa saameeyey xoolahaada waxaa waa qabnay dhowr xabo oo ilaale iyo ari isku dhex jiraan biyiyaa naga qaaday wax aan haasano maba lahaba hadda wax hadda oo siyaadee maba haasana hadda dharaan dhaqnaa dharkiina waan iska soo waanaa guridodo waan iska saseexanaa gurina ma qabna hadda gusho aan kasoo barakacnay xoole way naga dhammaadeen xoolihii waxaa ku dhex abaar iyo waa fasahaadi waxba way naga dhammaadeen haa waxay geysa xoole naga dhammaad isbedel dadka maal korinaya xoole kaa dhammaad isbedel waa dareemaysa soo ma garadar waxaan ku haysto xoolada maadaama ay kaa dhammaadeen waxay qofka sidii horumaga ceer buu noqonaa soo mogid haddana biyaha nagu imaadeen ee dadka waa dhibaataysan yahay nagarab siisan walaalayaan doonaynaa biyadaad naga qaday jiraan xoolo waa naga dhammaadeen hadda waxaan rabnaa dhulka inaan beerano xoolo badan waa iga dhammaadeen meesha iga dhammaadeen dhulka beerihii biyaha naga galay magaaladan ku sugunnahay xaaladdan ilaahay baa korinin waa ku jirnaa waa dareemi kartaa qof jawiisa musiibooyinka kala duwan ee ka dhashay isbeddelka cimilada sida abaaraha iyo daadadka ayaa dhinacyo badan ka saameeyey bulshada soomaaliyeed iyagoona saameynta ugu weyn u geystay dadka beeraleyda iyo kuwa xoolodhaqatada kuwaas oo sannado badan haatan la tacaalaya sidii ay uga soo kaban lahaayeen saameynta abaaraha iyo fatahaadaha